arrintii ee meerkii hore iyo magaalada hore ee magaalada ka hadlay oo ahayd ee dadka soomaaliyeed oo xabsiyada ku jira khaasatan uu tilmaamay kuwa ku jira indiya oo boqoraalka kor u dhaafaya hawshaasi waa gabagabo toban beri gudaheeda waxaa loogu imaan doonaa dad gaaraya ilaa boqol oo aan soo jeedin insha allah oo qaar ka mid ah aan ka soo saarnay xabsiyadii oo hoteelaha degan oo sugaaya qayb kale in lagu soo daro si aan ugu kireeno diyaaraddii keeni lahayd soomaaliya keeni lahayd marka hawshaas taas waa ku yeeshay insha allah